nexemiya cutubka siddeedaad oo dadkii oo dhammi iyagoo ah sidii nin keliya ayay dhammaanteed ku soo wada urureen meesha bannaan oo iridda biyaha ka horraysa oo karaanigii cisro ahaa ayay kula hadleen oo u sheegeen inuu keeno kitaabkii sharciga muuse oo rabbi uu ku amray reer binu israa'iil markaasaa wadaadkii cisraa sharcigii hor keena ururkii ahaa rag iyo dumar iyo in alle intii waxgarasho ku maqli kartay oo dhan oo waxayna ahayd bishii toddobaad maalinteedii koowaad oo isna wixii kitaabkii ku qornaa ayuu ku akhriyey meeshii bannaaneed oo iridda biyaha ka horraysay oo wuxuu akhriyey aroortii ilaa harkii wuxuuna ku hor akhriyey raggii iyo dumarkii iyo kuwii garan karayey oo dadkii oo dhammuna aad bay u dhegaysanayeen kitaabkii sharciga oo karaanigii cisraa ahaa wuxuu kor taagnaa meel sare oo alwaax laga sameeyey oo sababtaas aawadeed loo dhisay oo dhankiisa midigta waxaa taagnaa matidyaah iyo shemac iyo canaayaah iyo uuriyaah iyo xilqiyaah iyo macaasiyaah oo dhankiisa bidixdana waxaa taagnaa fedeeyaah iyo mishaa'eel iyo malkiyaah iyo xaashuum iyo xashbadanah iyo sakariyaah iyo meshulaam markaasaa cisraa kitaabkii furay iyadoo dadkii oo dhamm wada arkaan waayo wuu ka wada korreeyey dadka oo dhan oo markuu furay ayaa dadkii oo dhamm wada istaagay kolkaasaa cisraa ammaanay rabbiga ah ilaaha weyn oo dadkii oo dhammuna intay gacmaha kor u qaadeen ayay ku jawaabeen aamiin aamiin oo intay madaxa foorariyeen ayay rabbiga u sujuudeen oo wejiga dhulka saareen oo weliba waxaa kaloo dadkii sharciga garan siiyey yeshuuca iyo baanii iyo shareebyaah iyo yaamiin iyo caquub iyo shabatey iyo hodiyaah iyo macasiyaah iyo khalitaa iyo casaryaah iyo yoosabaad iyo xanaan iyo felayaah iyo kuwii reer laawi oo dadkiina meeshoodii ayay istaageen oo kitaabkii sharciga ilaah si bayaan ah ayaa loo akhriyey waana la micneeyey si dadku u garto waxa la akhriyey markaasaa nexemyaah oo taliyaha ahaa iyo wadaadkii cisraa oo karaaniga ahaa iyo kuwii reer laawi oo dadka waxbari jiray waxay dadkii oo dhan ku wada yidhaahdeen maanta waxay rabbiga ilaahiinna ah u tahay maalin quduus ah haddaba ha baroorannina hana ooyinna maxaa yeelay dadkii oo dhamm way wada ooyeen markay maqleen erayadii sharciga oo haddana wuxuu iyagu ku yidhi taga oo baruurta cuna oo wax macaan caba oo kii aan wax u diyaarsanayna qayb u dira waayo maanta waxay rabbigeenna u tahay maalin quduus ah hana murugoonnina waayo idinka waxaa xoog idiin ah farxadda rabbiga haddaba kuwii reer laawi ayaa dadkii oo dhan aamusiyey oo waxay ku yidhaahdeen war maanta waa quduuse iska aamusa oo ha murugoonnina markaasay dadkii oo dhamm iska tageen inay wax cunaan oo wax cabaan oo ay qaybo diraan oo ay aad u farxaan maxaa yeelay waxay garteen ereyadii loo caddeeyey oo madaxdii qabiilooyinka dadka oo dhan iyo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi ayaa maalintii labaad karaanigii cisraa ugu soo wada urureen inay ereyada sharciga aad u dhegaystaan oo waxaa sharcigii ku qornaa oo ay ka dhex heleen in rabbigu muuse ku amray in reer binu israa'iil ay waabab ku hoydaan inta lagu jiro iidda bisha toddobaad iyo inay iyaga waajib ku tahay inay kaga dhawaaqaan oo ka naadiyaan magaalooyinkooda oo dhan iyo xataa yerusalem gudaheeda oo ay yidhaahdaan buurta taga oo ka soo gura laamo saytuun ah iyo kuwa saytuun dibadeed ah iyo laamo ah geedo haddaas la yidhaahdo iyo laamo cawbaar ah iyo geedo waaweyn laamahood in laga sameeyo waabab sida qoran sidaas daraaddeed dadkii way baxeen oo laamihii keeneen oo waxay dhisteen waabab oo mid waliba wuxuu ka dhistay saqafka gurigiisa iyo barxadahooda iyo barxadihii guriga ilaah iyo meeshii bannaaneed oo iridda biyaha iyo meeshii bannaaneed oo iridda efraayiim oo kulli intii maxaabiisnimada ka soo noqotay ururkoodii oo dhamm waxay dhisteen waabab oo waxay degeen waababkii waayo reer binu israa'iil saas ma ay yeelin tan iyo wakhtigii yeshuuca inanuun iyo ilaa maalintaas oo ayaantaas waxaa jirta farxad aad u weyn oo maalintii ugu horraysay ilaa maalintii ugu dembaysay ayuu maalin kasta kitaabkii sharciga ilaah akhri jiray oo toddoba maalmood way iidayeen oo maalintii siddeedaadna waxaa jira shir iidda lagu dhammaynayey sida qaynuunka waafaqsanayd